qalab xafiiseedkan oo ay farsameeyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe xamar ayaa maanta loogu deeqay xarunta golaha murtida ee madadaalada taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal bashiir maxamed jaamac ayaa sheegay in maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe oo ka kooban gabdhaha wiilal ay leeyihiin xirfado gacanta ah iyagoo soo saara alaabo kala duwan oo qaarkood dib loogu aliyo xabsiga dhexe waxaa sharaf noo ammaantayto in ciidanka asluubta soomaaliyeed gaar ahaan xabsiga dhexe xamar qalabkan xafiiska oo uu naga dalbay xafiiska madaxweynuhu una dalbay golaha murtida iyo madadaalada soomaaliyeed oo ah xaruntii wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha in aanu ku wareejino maanta qalabkii qalabkan waxaa sameeyey wiilashii iyo gabdhihii mudanadaasuna ay hay-addaanu wacyigelin lahayd oo waxbari lahayd oo nagala qaybgali lahayd toosintooda
agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa u sheegay warfidyeennada inay u doorteen alaabtan ay soo saareen maxaabiista in la isticmaalo ay tahay laba arrimood laba fariin inay dirto fariinta koowaad waxay tahay in hay-adaha dawladda ayaga gudahooda ay iskaabi karaan oo iskaalmayn karaan waayo lacagta aan ku bixinayna alaabtan waxay runtii gelinaysaa aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo iyo karti dad maxaabiisa oo markay halkan soo geliyeen aan lahayn xirfadda maanta iyo iyo iyo wax soo saarka ay sameeyeen taasoo markay bulshada dib ugu noqdaan runtii ay khibraddooda dib ugu celin karaan ganacsiyo furan karaan yacni dhaqanxumadii ama eedaymihii iyo wixii lagu soo eedeeyo meeshaan loo keenayna beddelkeeda ay bulshadii dad waxtar lagu noqon karaan maareeyaha golaha murtida madadaalada abwaan cusmaan cabdulaahi guure oo qalab xafiiseedkan maanta guddoomiye ayaa xusay inay kaga qiimo badan tahay kuwa ay farsameeyeen warshadaha jabaan iyo jayna alaab ay samaysay warshadda ciidanka asluubta soomaaliyeed waxay nooga fiican tahay alaabtan ooy nooga qiimo badan tahay warshadaha adduunka ugu sarreeya kuwa lagu sameeyo middaan ayaa nooga qiimo badan oo nooga farxad badan alaabtana laku wareejiyey waxaa ku sawiran golihii murtida iyo wacyigelinta soomaaliyeed waxaana sameeyey dhallinyaro soomaaliyeed oo loo tababaray inay wax soo saaraan ayagoo haddii alla kuu roon yahay aan xorriyad haysan oo ku xidhan cabsiga dhexe ugu dambayntiina maareeye guure ayaa mariyey gabay cabasho ah oo xuseenu kaga yimid golaha murtida madadaalada oo colaadihii sukeeye dal ka dhacay dhowr iyo labaatan sana ay aafeeyeen guri dhaqanka soomaaliyeed geliyo diiwaanka oo lagu gam-oo waxaan ahaa garasha taallaaye hal abuurka goob lagu lisoo gaaxda lagu maalo golihii waxaan ahay murtida gaawaha usiday garaafada haddii layga tiro saaro gibilkayga gambaday furteen iyo haddii jaafki lay saaro gurmad qaranna aan helo waan gudla lahaaye billadaan guddoonsii lahaa maamulaha guude geeshka ciidankeennuna gadaal sooma eegeene bulshadan gardaadsii lahaa gooriya ayaane waddanigaan garawsii lahaa waxaan gudboonayne gaarsii madaxda waxay ii galaan waa u gudayaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho